dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo todobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinaya haweenkeena soomaaliyeed diisoyaal ka mid ka mid ah howldoorada dumarkeena siinagii jielkii naga dambeeya ugu noqota dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan sidoo kale maqaayadaha cuntooyinka markii la bilaabay la furaayo kale waana laga soo dalbadaa marka qof walba maadada uu barto oo farsamada gacanta marna kuma khasaaraysaan aaminsanaha aniga aada iyo aad haa waa sanad lix bilood iyo afar bilood ardayga aan isleen koorsi deg deg u baahan yahay afar bilood aan ku dhisnaa inta kalena waa sanad ilaa iyo lix bilood qaab noocee ah ayaa lagu xushaa gabdhaha barta farsamada gacanta iyo sooyaalkeedii nololeed warsan shire oo ah qoraa bare iyo gebyaa anigoo xaawo nuur ayaa idiin tabin doonaa farsamada waa ibraahim cali mar kale iyo barnaamijka haweenkeena
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabbi ciribjarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaanee dawadii cirib tiri lahayd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulasibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoonoo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta ceenucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umursibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammeynayo boqol afar iyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaa idin bilaabi doonaa waraysi ku saabsan qaab nooce ah ayaa lagu xushaa gabdhaha barta farsamada gacanta balse markan sooyaalkeedii nololeed warsan shire oo ah qoraa bare iyo gebyaa taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena oo uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari waxaa inoo marinaysa foosiin maxamed kooda agosto ayay ku dhalatay kenya waa qoraa gabyaa tafatire iyo bare iyadoo koosano jira ayay ingiriishka u qaxeen qoyskeeda shahaadada koowaad ayay ka heystaa hal abuurnimada qoraalka artis creator rightin xirfadeeda gabayada iyo qoraalka sanadkii dii waxa ay soo saartay gabayga tiji maymayda hotigif gabayadeeda kale waxaa kamid ah harbilu lemoni benjamin moderen iyo bomis gluta nivelwet sitinka gabayadeeda kale waxaa lagu goobo kala duwan sida betfrew menga iyo kana aqriya fagaaryaal caalamiya sida u k talyaani jarmalka waqooyi america koonfur africa iyo kenya intaa waxaa uu sii dhar in gabayada warsan loo turjumay luuqadaha itaaliya sbanish portugiis swedish dinish iyo dhis sidoo kale waa tafatire majaalada spok masiin iyadoo bixisa siminaaro ku saabsan gabayada ilaa heer caalami warsan kama qorto gabayada keliya khibradeeda balse waxay ka qortaa khibrada dadka kale u dhadhow waxaa lagu xig ama waan aqaan ama waxaan ahay qof waliba oo wax qoray waxa ay aada u xiiseysaa inay qoraalada ka sameyso dadka intooda badan aan la maqal codkooda sida qaxootiga iyo dadka layaso qiimahooda waxa ay ka faa-iideystay waayo aragnimo intaa ku dhow kana sameey waayo aragnimo intaa ku dhow kana ha soomaalida abaalgudyadii ay heshay abaalgudyadii ay heshay warsan waxa ay heshay abaalmarin kalacayn ah oo la xiriira suugaanteeda sanadkii dii waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta african beauty oo ay bixisay jaamacadda bran university bishii oktoobar dii warsan waxaa loo doortay abaalmarinta young beauty oo qeyb ka ah barnaamijka spog program oo hay-adda london london legal development crush iyadoo kasoo dhexbaxday lix qofood oo dhalinyaro ah oo kusoo haray wareega dambe ee tartanka sanadkii waxaa sidoo kale la guddoonsiiyey abaalmarinta australia britain iyo reducin
moodalkii elektronic ugu mudnaa marna aan laga maarmin waxaa kuu mideeyey oo meel qura isugu keenay shirkadaha macquul iyo t c l electronicis u muraad oo marnaba hamoogaan faranjiyeera mugweyniyey khasaaladihii la mahdiyo marna aan laga maalmin kuu karko ka sii mudan waxaa kaa maqsuudiyo meel qura isugu keenay shirkadaha macquul iyo t c l electronicis u muraad oo marnaba hamoogaan shirkadaha macquul iyo t c l electronicis waxyaabaha aad ka helayso waxaa ka mid a mukeefyada aan looga maarmin guryaha xafiisyada iyo goobaha muhiimka ah sida t b b iyo t c l oo ah kuwa safe energy wakhti badanna ku haynaya waxaad kale ood shirkadaha ka helaysaa faranjiyeerada subernational iyo t c l noocyadooda kala duwan tayadoodana laysku hadlayn karo sidoo kale shirkadaha macquul iyo t c l electronicis waxay kuu diyaariyeen khasaaladihii ugu dambeeyey oo casri ah isaguna jira subernational iyo t c l waana kuwo automatic iyo manual ah waxaa intaasi dheer kuukarada subernational oo ka kooban yaryar iyo waaweyn iyo weliba dhalooyinka tiifiyada oo kala jaad ah shirkadaha macquul iyo t c l electronicis waxay ku yaalaan suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan wadada shirkadaha waxaana dhanka bari ay ka xigaan daarta mustaqbal wixii faahfaahin intaa dheeriya kala xiriir eber lixal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow ama eber lixal lix lixdan iyo lix afartan siddeetan iyo siddeed
markaan aanu imaano falanqaynteena barashada farsamada gacanta ayaa ah midda hadda dhalinyaradu ee si isku mid a u baranayaan wiilal iyo gabdhaba iyadoona gabdhaha qaarkood ay yihiin injineero farsamayaqaano iyo cilidbixiyaasha aaladaha kala duwan boqolaal arday oo ka qalinjibiyey waxay hadda dhinacyo kala duwan kaga jiraan suuqa iyagoo xirfadii ay barteen kaga shaqeeya shirkado iyo xarumo kala duwan oo ku kala yaala dalka si ay difaac ugu dhigtaan shaqla'aanta ka jirta soomaaliya ayay dhalinyaro badan bilaabeen inay galaan dugsiyada farsamada si ay durbaba ay u helaan xirfad ay suuqa ugu shaqaystaan haddaba toddobaadkan ayaan ku eegaynaa qaab noocee ayaa lagu xushaa gabdhaha barta farsamada gacanta waxaa inoogu martaa barnaamijka falxado sheekh maxamed waxaanu hordhignay weydiimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin muhiimadda ay leedahay gabdhaha inay bartaan xirfad yaa u badan xirfadaha aad bartaan ardayda rag mis dumar iyo weydiimo kale balse ugu horeyn waxay ka warcelinaysaa weydiinta ah waxa ay ardayda baraan asalaamu calaykum anigoo ku bilaaba magacayga dalxada sheekh maxamed caliiran aana gudoomiyaha macadka dhaqaalaha bulshada asaaska macadka horta haddaan inkiga bilaabo la asaasay ilaa hadda uu shaqeynaayo xarumihiis waa laba santar xarun waxay ku taalaa waa mid hadda aad joogtiin degmada holwadaag asaaska ugu horeeya midka degmada holwadaag waa xarunta kalena degmada hodan waxyaabaha ardayda aan barno rag iyo dumar waa intoodba example haddii aan ka bilaabo dhanka ragga ragga waxaan barnaa farsamada mobilada mobil berinka korontada harqaanka kombyuutarka iyo wixii lamid ah dumarka sidii kale waxaan barnaa ayagana ay ka sameeyihiin dumarka harqaanka way la bartaan farsamada mobilada gabdho barta way jiraan cunto karin cilaan make up harqaan iyo maadooyinka dumarka ku saabsan koo iyo tobankaas maada fasalka iskuullada ka baxa fasal walbana macalinkiisiyaa joogo maado walbana intaasay ka bartaan ardayda maam falxado xadkay ardayda la egyihiin ilaa iyo meeqa ayaa lagu qiyaasi karaa xadka ay ardayda la egyihiin soo maha qaybtan hodan laba boqol iyo konton ardaya joogto holwadaag qaybta holwadaag laba boqol konton arday joogto cafwan qaybta hodan boqol iyo soddon ardaya hadda soo xaadirtay sidee ku bilowday iskuulkan malacag baa mise waa lacag la-aan xaqiiqadii way isku dhex jiraan qofna wuu awoodaa qofna ma awooda anaga marka inta awoodi inta aan awoodin oo isku dhex wadnaa arday iskuulka imaaday xiisad u baahan xiisad uu sheegtay sino uma celin waa aan qaabilna marka way isku dhex jiraa ardayda xaqiiqdii ardayda wax baratay iyo intaan wax baran waa isku dhex jira maxaa yeele qof waxaa arkay jaamacad dhameeyey xirfadda usoo baahday qof waxaa arkay aan waxba baran xirfaddaas inuu barto keliya go-aan ku qaatay intuu barto waxbu qabsaday marka way isku dhex jiraan bulshada si iskugu dhex nool yihiin annagana aan u qaabilnaa qof wax barta keliyana ma qaadano qofaan wax barana ma ceedni intood waa wada qaadanaa dadka idin imaanayo maxaan ku xulinaysaan shuruudo miyaa jira Een, ardayda anaga aan qaadanayna shuruuda adaga horta ku xirnaa number one ardaygu waa inuu ahaadaa qof aan balwad lahayn number two waa inuu ahaadaa arday diyaarsan waxbarashada ugu yimid
yaa u badan xirfadda aad bartaan ardayda rag mise dumar Een, maama een, xirfada wiilal iyo gabdho intood way bartaan wayna u badyihiin maasha allah Een, anaga haweenka aad ugu badan maadooyinka aan barno ragga waa saddex maado iyo afar maado haweenka ilaa iyo toddoba maado waaye wayna ay bartaan qolkiiba boqol wayna ku wada shaqaystaan aaday u jecel yihiin qof walbaba een, fikiru kusoo baxaa markuu imaado maado alla maadada uu yihaa midaan iga anfacday fasaladan ugu gudbinaa maadaama aad baraysaan ardayda xirfad qalab ayuu u baahan yahay sidee ku helaysaan qalabada aad xirfadaha ardayda aad ku bartaan Een, qalabka waxbaran horta anagaa qalabeyn macadka xarumaha anagaa qalabeyne Een, ardayda wax baranaysana wataan ku sheego isku dhex jirtaa Een, arday si voluntary aan ku barna iyo kuwo aan lacag laga qaada maadaama marka bulshada aan arrimaha bulshada ka shaqeyna waa isku qaybinaa wixii agaba iyo adeega iskuulka iyo culeysyada inta u badan anagaa qaadano anaga muhiimadeena bulshada inay wax faa'iido waan marka een, markii ardaydaas ay faa'iidaan waxay helaan agab ay ku shaqaystaan qaara hel nasiibkooda Ee, wax allo wixii ay helaan ayagaa siina anaga ma xadgudubno ana agabkeen wunoo yaalaa for example oo kale ardaygan harqaan u bartay harqaan hadduu bartay wuxuu u baahan yahay harqaan inuu helo uu ku shaqaysto maadada uu bartay marka ama harqaan uu nasiib u yeelanaa ama qof uu la shaqaystaan ku xiraynaa oo waxaan samaynaynaa dad badan oo waxaan ugu xirin customer ah Een, hadda kambani nala joogay waxay u baahanaayeen ilaa iyo toban arday oo wax bartay harqaan in ay qaataan ay la shaqeeyaan marka ardaydaasoo kale waa u xulnaa ardayga xoogaa aan nidaamiyad iyo akhlaaqiyad ahaan aslan ugu fiican yahay shaqadan hami u leh waa u soocnaa shahaadooyinka daal guddoonsiya kadibna waxaan ku wareejinaa kambaniyaasha marka hadday koronto tahay hadday een harqaan tahay hadday cilaan tahay ardayda meesha markay wax ka bartaan dadaa naga soo dalbada dadna anagaa geyno dadna ayagaa suuqooda galo ardayda ugu badan laydinka soo dalbado waa kuwee ma gabdhaha mise waay wiilal maya xaqiiqdii ee, intoodba maasha allah wiilal iyo gabdha hadda tiimka saaka noo yimid wiilal iyo gabdho intoodba way dalbadeen kambaniga marka een, sidii oo kale maqaayidaha cuntooyinka markii la bilaabayo la furaayo oo kale waana laga soo dalbadaa marka qof walba maadada uu barto oo farsamada gacanta marna kuma khasaaraysaan aaminsanaha aniga aada iyo aad haa Ee, waa sanad lix bilood iyo afar bilood ardayga aan isleen koorsi deg deg u baahan yahay afar bilood aan ku dhisnaa inta kalena waa sanad ilaa iyo lix bilood ardayda xirfadan ka qalinjibiya muxuu helayaa Een, qaar abaalmarin ay helaya oo hadeertaan maarsa bishii saddexaad oo kale arday badan abaalmarin heshay agab ay heleen qof walba imaadada uu bartay agabkeedu nasiib u yeeshay insha allah haddana bishii lixaad aan rajeynayna insha allah hadduu ilaahay ihahdo arday sidoo kale aan liiskooda gudbinay ayagana in la galdoonsiiyo Een, farsamada gacanta wixii ku saabsan shahaado dugsi sare iyo wixii kala tahay farsamada gacanta Een, wixii farsamo gacan ku saabsan een, hadda ardaydeena waxaa waye dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad markaas ay sii aadaan for example een, dunidu way ka jirtaa Een, farsamo gacan ilaa heer jaamacad looga soo baxa laakiin anaga wadankeena een, kama jirto waan rajaynaa hadda insha allah in ay hadduu ilaah raaco ay gaari doonaan marka een, wixii farsamo gacan ku saabsan way ku gudbi karaan saan aaminsanahay marka eh, wixii ku saabsan waxbarashada tiryaalka ah waa gooni wixii baraatika oo farsamo gacan ahana ardayga markuu qaato oo soo dhammaystiran oo wixii bartay oo shaqadiisa ku kalsoon uu albaabka nooga diga aniga Een, qofka waxaa looga baahan horta number one inuu waxbarashada uu heegan u noqdaa number two een, macalinkiyaa jooga waa loo sharaxaa waa la tusaa waa muddo lix bilood ah lix bilood kadib markuu bartana asaaba muxiinto isbixin karaba oo samaysan kara wixii mar haddii wax uu bartona qofka asaaba wax samaysanaaba qofna uma baahna qofka hadduu mar wax barto Een, kolley fasalada waa soo arki kartiin insha allah Een, ardaygan hadduu mar farsado moobilo uu barto een, ama koronto uu barto hadda qolo waxaa jirta koronto baratay sidii oo kale een, qaarna ayagaa shaqo raadsoo shaqay heleen qaarna waxaa waaye macadkaa laga soo doontay marka qof walba maadada uu barto wuu ku shaqaysan karaa farsamo mobil oo kale hadda hadduu barto suuqan bakaara xarumaha aan ku xirnaha jirto xarumahaasaan geynaa qofkii wanaagsana ummadda ula shaqaysanaa qofkii keligii meel furan kara meeluu furanaa qofkii hadduu wixii iska dayacayn qaara b h d ayagoo aan waxba qabsanba biniaadanka isla mid mana wada noqon karo laakiin qofkii u diyaarsan inuu wax qabsado hadduu wax barto magaalada ilaah wuxuu ka qabsan karaa farsamada mobeelada oo kale saan hore kugu sheego waayo markuu qaato qofkan macalinkaa jooga marka maadaama tiiri aan baraatika ay tahay ardaygan macalinka sabuuraddan wuu u saarayaa iyadoo baraatikana wuu siinaa baraatika wiigii laba mar waxaa laga rabaa ardayga inuu baraatika tooso asay laga qaado marna uu macalinka tuso marka lix bilood kadib ardaygan asoo wax fahansan taleefanada qaabka loo furfura qaabka loo xirxiro wixiina asoo fahansan uu tagaa mar hadduu baxana wixii isaaba garanayo qasaaladaha firinjeerada korontada farsamo mobil intoodba waa itusi taabsiya waxaan farsamo gacan waayo ardayga soo usoo socdo khasaaradii oo la furfuraayo cilada ku imaata wax al wixii qaladaa ka jir gudahaas intaasaa la baraa ha baatiga caadigaan soo qaadnaa kalaradiis iyo wixiiaa la keenaa kadib kalaradaas iyo wixiisaa lagu hagaajiya aad iyo aad si fiican kambani aan ku xirinaha jirto ardayna wuxuu sameeyaa marka uu joogo si fiican wax u bartaa asoo dhammaystirna qofka loo geeya horu ka shaqaystaa ardayna ayagoo maadooyinkooda ay ku qanacsan yihiin laakiin dhiirgelin fiican ay u baahan yihiin aan gudbinaa xarun badan aan ku xirina hadday tahay kambaniye oo harqaama hadday tahay koronto hadday tahay mobile repairinka meel walbaba wixii anagana quseeyo kambaniyadooda waa haysanaa imse arday ayaa iskuulka qalin jibisay lori toban kun ardayga qalinjisa kun toban iyo saddexda ilaa hadda waa hadda farsaabul bishii saddexaad ardayda aan gadoonsiinayna agabka waxay ahaayeen laba boqol iyo siddeetan arday oo labada santar markii la isku daro marka waa dareemi kartaa lixdii biloodba haddii intaas arday soo baxda ee dhowr iyo toban sana inta arday ka soo qalinjibisa annaga xarumaheena macalimiinta ka shaqeeya waa macalimiinta iskuulka ka qalinjibishay macaliintii ka qalinjibishay hadda ka wada shaqeeyo waxaa kaloo jirto ardayda annaga aan wax barnay xarumo ay furteen oo ayaga looga sii shaqeeyaa jirto ardayda annaga aan wax barnay meel ay furteen ka wada shaqaystaan intoodba waa la helaa ma jira arday aad wax barateen oo meelo ka shaqeeya aad iyo aad waa waa waa idin diri karaa waa soo wareysan kartiin waa soo arki kartiin way ku jiraan magaalada muqdisho hadday tahay hadday gobolada tahay hadday dalka dibadiisa tahay wadan walbaba intoodba waa heli karnaa haddii by telefon aad kula hadlaysay iyo haddii aad la xiriiraysina si toos magaalada muqdisho booqasho aad ugu tagaysay intoodba waa heli karnaa way ka imaadaan goboladana ardayda way ka imaadaan magaalada muqdishona way ka imaadaan toddobiyo tobanka degmo magaalada muqdisho labada xarumada ardayda ka imaata gobollo qaar ka imaadan way joogaan intoodba waa heli karnaa puntland oo kale way ka furan tahay oo bishaanay bilowday galmudug koonfur galbeed intoodba way jiraan hadda puntland iyo koonfur galbeedaa hadirtaan socoto galmudugna waan rajaynaynaa insha allah inay ka bilowdaan hadduu ilaa raali qayb iskuulkan ka mid ahaa oo santarka iskuulka macta dhaqaalaha bulshada ka mid ah shaqo waliba markii la qabanayo waxaa jirta caqabad caqabad aad kala kulantay ma jirtaa intii aad shaqooyinkan waday horta shaqo walba la qabta caqabad ay leedahay qofka haddii ujeedkiis uu yahay inuu wax qabtana wixii caqabad ka hor imaad waa ka gudbi karaa wax marka barbaleena naguma saamayn anaga macalin haddaan culeys u aragna macalinka heegan aan qaadana ardayga waxbarasho u socdo haddii waxbarashadiisa aan fahmi weyno aan sinaa ardayga waxbarasho uma socdo mas-uuliyadda iyo shuruudaha meesha ku qornaa lala maraa marka caqabad la-aan ma jirto oo adduunka waxaan caqabad ka hor imaanan ma jirto laakiin qofka markuu hore u socod u yahay oo ay ka go-on tahay in bulshadaas uu wax u qabto wixii ka hor imaada waxba ma arka hore ugu sii gudbaya marka ilaa haddeertan dadaalkeena waan ku jirnaa waan rajaynaynaa insha allah waan dareemi kartaa saddex iyo toban sano way kasii baantahay sanadka afar toban laabaa socdo labada kun iyo tobankii ilaa haddeertan waxaas dhihi kartaa toban iyo saddexdii ilaa haddeertan waqti badanaa u dhexeyso marka inta hadda aan soo gaarsanay in ka badan inaan gaarsiin waan rajaynayna insha allah hadduu ilaa raali ka
Een, maxay tahay muhiimadda ay leedahay gabdhaha inay xirfad bartaan noqdo xaqiiqdii waa maxaan aaminsanahay inuu wax badan bedelaayo maxaa yeele waxaan arkay qof shalay markuu imaanayo fikir ama tahriib ku fikiraaye ama inuusan waxba qabsan karin ku fikiraaye ama inuusan waxba baran karin ku fikiraaye markuu wax bartan dhiirigelin fiican uu helay uu kaaga mahadcelinaa ku dhahda farsaanbur oo kale bishii hadda aan soo dhaafno rabadaan tiimkii maarsa koodeed ilaa iyo shanteed inta udhexaysa aan gadoonsanay shahaadooyinka nasiibna ay u yeesheen inay agab qaataan waa wada shaqaysteen mid walbaba soo dhiirigelintii hambalyadii wada ayna soo wacayeen ama xarumaha imaanayeen ay ku faraxsiin dad kale aan wax baranay sii keenayo marka waxaan isdhihi karaa qofka markuu wax barta dhiirigelin badanoo dareema waxqabad badanoo ka maqanaayana wuu qabsanaya sidaan aaminsanahay boqolkii boqol waxaan isleeyahay qofka wadanka hadduu ka taga inka wax badan ay u qaban kartaa dalka keliya ma ahan hadduu barto hadduu dalka joogo iyo hadduu dalka dibadiis aado intood wax badan ay u qaban kartaa waxaan hadda boqolkii boqol aan arkay oo weliba xataa si xaqiiqa aan ugu hadli karaa waxay tahay ardo badan oo lotrin inta usoo baxay shahaado dugsi sare laga soo diiday luuqad ingiliish laga soo diiday ee lagu qaabili farsamada gacanta shahaadooyinkeeda in lagu qaato oo shalay ugu dambeysay gabar koronto ka qalin jabiso wax badan maasha allah ayadan dhiirigelin fiican haystay wax badan baratay aa ka mid ah inay qaadatay kuwa kasii horreeya ka mid ah marka waxaan dhihi lahaa farsamada gacanta keliya magaalada muqdisho wax kama bedeshee shakhsiyaadka qofka wax ka bedeshaa meel walba uu tagana waxbay u qabanay taasaan aaminsanahay dad badanoo waxaa jirta aqoon kale aan lahayn xirfadaas bartay ku shaqaystay boqolkii boqol wax fiican ku qabsado ku qanacsano wax weliba xataa dhiirigelin badan sii muujiyo ayaga xataa dad kale wax usii qabtay oo wax sii baray intood way jiraan way jiraan waa wareysan kartaa kuwa hadda jooga koobka ah oo adeertaan ama ama macalimiinta ha noqdaan ama ardayda wax baranaysa ha noqoto waxaan ku dhiirigelinaaba waxay tahay in ay xirfad intay bartaan ay ayagana ay wax qabsaan ubadkoon ay wax u qabtaan mustaqbalka awlaadoodana ay wax u qabtaan ma jiraan arday iskuulka ka baxay oo xiriir aad leedihiin ha ha ha waan leenahay qaar aan shaqooyin geyno xiriir aan leenahay qaar shaqooyin ay furteen oo aan ku dhiirigelin oo ku garab istaagno ilaa hadeertaan wixii ku cuslaaday nagala soo tashtaan way jiraan qaar ay wax furteen ardayda qalinjibisoo kale ay dhahayan hanaloo soo diro ayna caawinayo u baahannahay way jiraan intoodba waa la helaa si fiican ha wataa hadda kaala hadlaayo bisha afraad oo kale waxaa jirta arday kukin ah ilaa iyo shan iyo lix arday oo kale nalaga qaatay itixaamaadkeena maasha allah ay ku noqdeen waa ku guulaysteen waa la qaatay haddana tiimka kale rag iyo dumar ay rabeen isku jirta oo dharka rag iyo dharka dumarka gabdho bartay iyo wiilal dharka ragga bartay ayagana kambanigaas waa u ballan qaadnay insha allah aday wiiggana u xulinaa wiiggan markaa u xulina kadib insha allah markaasay qaadanayaan hadduu ilaa raali ka noqo sisi ay soo gudbiyaan kadib ayagaa imaado heshiiska meesha noogu wada qornaan ka wada hadalnaa in ardayda mas-uuliyadooda la ilaalinayo ardayda in maxay ahayd imtixaan laga qaadayo ardayga guulaysta inay qaadanaayaan intaasaan ku wada hadalnaa kadibna way qaataan maya anagaa ka qaaday laakiin ayagoo qofkii rabay in qofkan wax la qabsado ayagoo jooga anaga imtixaanka ugu qaada marka ku qancay ay israacaan ay la shaqaystaan mustaqbalka maxaa ka rajaynaysaa bulshada inuu ka bedelo iskuulkan insha allah waxaan ka rajaynayaa hadafkii aan ka lahayn saddex iyo tobankan sin aan soo gaarsanin insha allah waxaan ka rajaynaynaa mustaqbalka intaas iyo inka badan inaan gaarsiin hadduu ilaah racli ka noqdo ilaa heer jaamacadeed inuu noqdo insha allah hadduu ilaah racli ka noqdo taasaan rajaynaya
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta oon wax ku barno arday da'doodu udhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardadaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaadhi guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyuutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama hom synis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama busineska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalan jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaada ugu dambaysana waa shahaada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo ardayga kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama u diyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay arday da-da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinay muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dhegan yahay warshadii hore ee kokokolo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن aad ayay u mahadsantaha fallaxada sheekh maxamed oo martiina ugu hayd barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena intaan dib ugu midoobi doonno barnaamijkan kan xiga waxaa idinkaga tegayaa sidaasii nabadgelyo